الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله صات وبكي وبكي المصدرية وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا waxaan ku soo dhex jirnay nawaasibtii musanifka wuxuu noo soo sheegay nawaasibta inay tahay lan iyo an iyo inay tahay key iyo idan soo ma ahayn wuxuu ka bilaabay marka lan wuxuuna ugu dabamariyey anbuu ugu dabamariyey lantii waa soo qaadanay kaydii masdariyada ahayd buu meeshan ka galay wa yunsabu waa la nasbiyaa bikay lmasdariyati kayda masdariyada ahna waa lagu nasbiyaa naxu likay laa ta'sow asharxu annaasibu athaani naasibka labaad kay waaye wainamaa takuunu keydii naasibatan naasibay noqotaa idaa kaanat masdariyatan haddii masdariya ay noqoto masdariyadaasoo bimansilati an an darajadeeda joogta oo an la mida antii masdariyada ahayd oo mawsuulka xarfiga ahayd sida ay anta masdariya u tahay bay ayaduna masdariya u noqonee sida ay mawsuul xarfiya u tahay bay ayadana mawsuul xarfiya u noqonee markaas bay naasibo noqonee wainamaa takuunu kaydii kadalika waxay masdariye noqotaa oo an la mid noqotaa idaa dakhalat calayha ayada allaamu laamta haddii ay gasho laamtii tacliiliyada ahayd hadday ka hormarto dakhalat calayha wuxuu la jeeda hadday ka hormartee laamtaana waa laamtii tacliiliyada ahayd lafdan lafdi aan ay u gasho ka qowlihi tacaala likay laa ta'sow si aynaan u murugoonin oodnaan uga xumaanin likay laa ta'suu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum likay laa ta'suu kaydii hadda laan baa ka horaysa oo tacliiliyaa soo ma aha kaydaani waa naasibo ta'suu ficilkan mudaaricayadaa nasbinee waxayna ku nasbiday xadfu nuun liannahu ficlun min afcaali alkhamsa haddii la icraabo la yidhahdo marka likay allaamu laamu tacliil waaye kaydaanna waa xarfu masdariyin wa nasbin laadan waa xarfu nafyin taasoo waa ficil mudaaric mansuubun bikay lmasdariya wa calaamatu nasbiyi xadfu nuun liannahu ficlu min afcaali khamsa wawdan waa faacilkeedii waljumlatu min alficli waalfaacili silatu lmawsuuli waa mawsuulkee kayda ilan kayda waa mawsuul xarfi eh والجملة من الفعل والفاaعل صلة الموصول لا محل اعراب والموصuل الxرفي وasلته موصuلka xarفiga ah iyo siladiisa waa kayda iyo silada ka dambayse والموصuل الxرفي وasلته في تأwيiل مsدر مجrور بlaam التacليل oo leydan waxaa la jeedaa laamtan baa jare hala soo qadaro markaas لkay laa تأsw لcadم أsاكم cadamidaas baa marka wuxuu yahay mas masderkii waxaa ula jeedaa asaakum baa waxay tahay masderkii aan soo dhalaalinay cadamkaana waxaan ka keennay laadii oo naafiyada ahayd baan ka keennay laamtu marka midkaas bay jaree licadami asaakum si aynan u murugoonin haddii laadan aysan geli lahayn liasaakum baa la iska dhihi lahay sooma ahayn masder keliya aan soo dhalaali lahayn laakiin hadde laabaa meesha taalla laadana marka booskeeda waa in cadam la keeno ilaan shayga manfiga waa shay macduum ah wاlmawsuul اxarفi wasilathu fii taأwiili masdari majruur bilaami tacliil laamu tacliilkaas waa xarfu jar ma aha aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufi taqdiiruhu akhbarnaakum bidalik arrinkaa waa idiin sheegnay waaye likay laa ta'sow si aydan u murugoonin oo maxaa naloo sheegay wax kastoo musiibo ahoo nagu dhaca iyo wax kastohoo wanaag ahoo aan helno inta aan nala abuurin ka hor inay loox maxfuudka ku qornaayeen haddii marka sidaas naftaada aada ku tababarto oo saas aa u ogeed wixii musiibahoo kugu dhacana waa kuu fududaanayaan wixii khayrahoo ah heshana ah haddii ku kibri maydid ilaan waxaa ogtahay waxaan ilaahay inuu kuu qoray likay laa yakuuna cala almu'miniina xaraj ayadana waa la mid si aysan dadka mu'miniinta ah dhibaato korkooda u ahaanin likay laa yakuuna yakuuna marka waxaa nasbinaya kaydaas haddee laan baana ka horeysa oo laamu tacliil oo waa ujeedaa likay laa yakuuna si uusan u ahaanin cala almu'miniina xarajun mu'miniinta korkooda si uusan cidhiiri uusan u ahaanin likay laa yakuuna icraabteeda waa tii horesaan usoo icraabno oo kale laakiin ficilka mudaarica hadda maanta wuxuu ku nasbisan yahay fatxo waxaana nasbinaya kaydaas masdariyada ah yakuunadaani waa mutasarifa min kaana naaqisa tarfacu lisma wa tansibu alkhabar cala almu'miniina waa khabarkeedii oo muqadam ah xarajunna waa isimkeedii oo mu'ahar ah waljumlatu min kaana ama waljumlatu min yakuuna wasmiha wa khabariha silatu lmawsuuli laa maxala laha min alcraab والmوصuل xرفي وsلته في تأwيiل mسdr majrور بlاm التaclيil jaaru majruurkana waxaa ku tacalujinaya زawajnaakahaa baa ku tacalujinaya زawajnaakahaa rasuulka ilaahayow زaynaba bintu jaxshin baan kuu guurinay likay laa yakuuna calى الmuؤminiina xaraج fي أزwaaجi أdciyaai idaa qadw minhuna وطرا si aysan dadka mu'miniinta wax dhibaato culays aysan uga dareemin ninkii addoonka u ahaa jiray oo uu xoreeyey hadduu gabar guursado oo deetana uu furo dadka mu'miniinta ah inay guursadaan si aysan culays uga arag ilaan waa la sheego jiray oo nin addoon haddii aa xoreydo aduu kugu abtirsan jira waagii hore marka zayd ibnu xaarisa nabigaa xoreey zayd ibnu moxamed baa la dhihi jiray wiilkaaga gabadha uu furay ma guursan kartaa wiilka adiga aad dhashay gabadha uu furay ma guursan kartaa sidaasoo kale bay u ahayd wiilka ay xoreeyeen gabadha uu furay inuu guursado culays bay ka dareemi jireen marka nabiga waxaa la yidhi zaynaba bintu jaxshin oo zayd ibnu xaarisa uu furay guurso dadka mu'miniinta waxaa loo muujinaa marka wax dhibaata inaysan lahayn ninkii ay xoreeyeen hadduu gabar guursado kadibna uu furo guursiga ay guursanayaan wax dhibaata inaysan lahayn baa loo muujina markaas idan aljaaru waalmajruuru mutacalliqun bizawajnaakaha zawajnaakaha baa ku tacallujinaya masderka lasoo dhalaalinaana muxuu noqonayaa licadami kowni xarajin si uusan xaraj u ahaanin cala almu'miniin aw taqdiiran ama hadday taqdiiran u gasho taqdiirantaana waxay ku casban tahay lafdan taas naxw ji'tuka waan kuu imid kay tukrimanii si aad ii shara si aad ii sharafto idaa qadarta haddaad qadarto ana alasl asalku inuu yahay likey inuu yahay haddii ay qadarto idan tukrima muxuu noqonayaa ficil mudaaric mansuubun bikay buu noqonaya waa calaamatu nasbiya alfatxa kadibna kaydaas oo mawsuulka xarfiga ah iyo siladeeda laamta muqadarada ah baa ku jare jaaru majruurkaasna ji'tukadan baa ku tacallujineen wa annaka adigana haddaa qadarto xadafta laama laafta laamtii tacliiliyadayd inaa xadaftay istiqnaa'an canhaa adoo laamtaas ka kaaftoomay darteedna aad u xadaftay istiqnaa'an kaaftoomid darteedna aada u xadaftay canhaa laamtii aad ka kaaftoomtay biniyatihaa maxaa yeele waa niyeysatay niyeysay aa niyeysatay baad nuga kaaftoontay fain lam tuqadiri laama laamta haddaadan soo qadarin kaanat kay kay waxay ahaanee xarfa jarin xarfu jar bay ahaanee xarfu jarkaasoo bimansilati laami oo laam ka taagan laamta booskeedii taagan oo bimansilati laam maxay ku taagan tahay fi dalaalati inay tusido cala atacliili laamtaasoo tacliil ma tusin jirin laamtii tacliiliyada ahayd oo kale bay noqonay kay maanta wa kaanat an an baa waxay noqonayaan mudmaratan mid la idmaariyay bacdahaa bacda kay kay dabadeed an waxay noqonaya mid la idmaariyey idmaaran idmaarintaasoo laaziman ay waajiban oo waajib ah anta meelo lagu idmaariyay sooma jirto idmaarinteeda marna waa jaa-is marna waa waajib meelaha waajibka waxaa ka mid ah kay tukrimani haddii aadan laam soo qadarin laam sooma aadan qadarin ji'tuka waan kuu imid kay tukrimani laamkuuma qadarna markaas maxaa leedahay markaas waxaa leedahay ficilkan mudaaric oo tukrimo ah waa mansuub waxa nasbinaya laakiin kaydaan ma aha kaydaan naasiba ma aha ilan laam uma qadarna ku lafdanna uguma jirto muqadarana uma aha tukrima marka waxaa nasbinaya an mudmara wujuuba bacda kayd wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii akhirihi faacilkiisiina waa ku asturan yahoo waa anta ya-daana waa mafcuulu bihigeedii nuuntaana waa wiqaayadii waljumlatu min alficli waalfaacili tukrimo iyo faacilkeeda silatu lmawsuuli waa mawsuulkee anta mudmarada ah ilan soo mawsuul xarfi ma aha waljumlatu min alficli waalfaacili silatu lmawsuuli laa maxala laha min lcraab waalmawsuulu alxarfiyu wa silatuhu antan oo mawsuul xarfiya iyo siladeeda oo ah ficil faacil ka dambeeya wاlmawsul اxarفiyu wasilathu fii taأwiili masdari majruur bikay atacliiliyati kaydan baa maanta waxay noqonee xarfujar bay noqonee mafhuum aho markaas ma u baahantah meel lagu tacallujiya mase ma u baahna ji'tudaas ka horeeyaa lagu tacallujinaa markaas mafhuum aho saad wabiidan wayunsabu lmudaaricu saad buu yihi wayunsabu lmudaaricu mudaaricii biidan baa lagu nasbinayaa musadaratan xaalay tahay midii hadalka loogu hormariyey wa huwa walxaal baana lagu nasbinayaa huwa ficilkii oo idanta ka dambeeyey mustaqbalun mustaqbal uu yahay huwadan hadda idanta u laabamaysa la socoyaa waxa mustaqbalka idan ma aha waa ficilka mudaaric oo idanta ka dambeeya walxaal baana idantii lagu nasbinayaa huwa ficilkii ka dambeeye mustaqbalun uu yahay muttasilun uu yahay waa khabarun bacda khabar uu yahay mid muttasil ah oo asagii idantii aan loo dhaxaynin ow munfasilun ama uu yahay mid munfasiloo idantii ka go-an biqasamin laakiin waxaa lagu kala gooyay labadooda qasam uu yahay naxwu idan ukrimaka shuruudihii markaa waa oofsatay idantii musadara way tahay ukrimadaan ka dambeeyahay mustaqbal waa yahay ilaan wuxuu ku yidhaahday ajiibuka waa ku imaana markaasaa waxaad tidhi idan ukrimaka markaad ikraamaya waa goorma fi lmustaqbal markuu ku yimaado haddii uu ii yimaado in jaaanii fi lmustaqbali akramtuhu mustaqbalka hadduu i yimaado markaasaan sharfa ikraamku marka wuxuu dhaca mustaqbalka ukrimadaani mutasil bay la tahay oo adi iyada idantii looma dhexeeyo ayadoo la kala fasliyeyna waa tanaa waidan wallaahi narmiyahum bixarbin buu yidhi waidan wallaahi ilaah baan ku dhaartee markaas narmiyahum ayagoo waxaan ku ganaynaa buu yidhahda bixarbin dagaal narmiya marka waa mudaaric mansuub idan ficilkan iyo idanna waa loo dhexeeyaa laakiin waxa u dhexeeyaa waa qasam marka diidi maayo qasamkaas ficilkan mudaaric idantu inay nasbido ma diidaayo sharxu buu yidhi annaasibu haalif idan waayo waayo xarfu jawaabin wa jazaa-in cinda siibaweyhi siibawey waay wuxuu qabaa inay tahay xarfu jawaabin wa jazaa-in inay tahay buu qabaa xarfu jawaabin waa tahayo qofka ku yidhaahday aji-uka buu jawaab u yahay waa kuu imaanaa jazana waa yahayo ityaankiisa waxaa jazaa u ah maxay ikraamidiisa buu jazaa u yahay wa qaala shalowbiin shalowbiin baa wuxuu yidhi cumar ibnu moxamed baa la yidhaahdaa waa nin marka andalusi ah oo naaxi ah nuxaatu landalus buu ka mid yahay hiya idantii kadaalika waa sidaas fii kulli mowdicin meel kasta mar kasta wuxuu leeyahay jazana waa inay faa'iideydo jawaabna waa inay faa'iideydo wa qaala alfarisiyu farisi baa wuxuu yidhi abu caliyin alfarisi baa wuxuu yidhi fi lkhari hiya idantii xarfu jawaabin wa jazaa-in xarfu jawaabin wa jazaa-in waaye fi lakhari sida badan laakiin waxaa dhici karta inaysan hee inaysan faa'iideyn marka qaadkood way dhici kartaa u leeyahay mar kasta marka qasab maaha waqad tatamaxadu inay u baraxtirantaa la arkaa idantii liljawaabi jawaab oo jazaa aysan faa'iideynin baa dhici karta bidaliil annahu yuqaal waxaana u daliil in la dhaho uxibuka waa ku jeclahay fataquul waxaa leedahay idan adunnaka saadiqan waxaan kuu malaynaa buu yidhi inaan run sheegay id laa mujaazaata biha id cilla eh laa mujaazaata jazaa meeshaan bihaa idantii lagu jaazeeyo hunaa meeshaan ma yaallo inay faa'iideydo mujaazaa meeshaan suuragal kama aha buu leeyahay nin baa wuxuu ku yidhi uxibuka waa ku jeclahay markaasaa waxaa tidhi idan adunnaka saadiqan waxaan u malaynaa inaad run sheegee jawaab ma tahay mise jawaab ma aha jawaab way tahay oo uxibuka bay jawaab u tahay laakiin dannigaaga aada malaynay ninkan inuu run sheegaa jacaylkiisa jazaa muu u yahay wuxuu leeyahay jazaa uma noqdo ee hadda qofkan hadduu waa ku jecel yahay uu ku yidhaahdo jazaagiisu waa inuusan dannigaaga uusan noqona dannigaaga wax ka baxsan waa inuu noqdo jazaagiisa abaalmarintiisa qofka marka haddii uu uu ku jecel yahay jazaagiisu masalan waa inuu noqdo inaad adiga jeceshahay ama inaad karaamaydo ama inaad wax siido ama inaad soo dhaweydo waa in wax saasa noqdo laakiin waa inuusan dannigaaga noqon marka wuxuu leeyahy danni jazaa uma noqdo xubbi saas daraaddeed marka jazaa ma faa'iideynaysu leeyahay dannigaaga adiga jazaa u noqon maayuu leeyahay id laa mujaazaata jazaa bihaa idantii lagu jaazeeyo hunaa meeshaan ma yaallo wainamaa takuunu idantii naasibatan naasiba waxay noqotaa bialaaثati shuruud alawal an takuuna waaqicatan fii sadri اlkalaam hadalka bilowgiisa waa inay dhacdo falow qulta haddaa dhahdo zaydun idan haddaad tidhaahdo idantii maanta musadaro ma aha soo ma aha oo mubtadaa baa ka horeeya waxaa lagu yidhi yaatiika zaydun zayd uu ku imaan doona markaasa waxaa tihi zaydun zayd idan hadduu ii yimaado qulta waxaa leedahay ukrimuhu birafci baa dhehe maxaa ka maqan sadaaratu lkalaamkii baa ka maqan hadalka inay hormarto zaydun baa ka horey soo ma aha zayd marka waa mubtada ukrimuhuna waa khabarkii idantaana xarfu jawaabin wa jazaa-in way tahay laakiin naasiba maa waxba ma nasbinayso aلthaani midka labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu aado bacdaha mustaqbalan waa inuu mustaqbal ahaado falow xadaثaka shaksun shaksi hadduu kuu sheego bixadiiثin faqulta aad tidhaahdo idan tasduqu rafacta waa rafcina liأna almuraada bihi tasdiiqa sidqiga alxaalu xaal baa loola jeedaa shardiga labaadna ficil ka dambe waa inuu mustaqbal ahaado laakiin hadduu xaal noqdo wuxuu leeyahay idantii naasiba noqon maydo qof baa kuu sheekeeyey waxbuu kuu sheegay markaasaa waxaad tidhi idan tasduqu mustaqbalka soo socda baad run sheegi doontaa ma saasuu ka wadaa mase xaaladda hadda la joogo runaa sheegay uu ka wadaa saacaddaas la joogo daqiiqadaas la joogo run baa sheegay uu ka wadaa idan istiqbaalkii waa ka maqan yahay soo ma aha xaal buu ula jeedaa xaalkuna hadde waa daqiiqadaas ilbiriqsigaas la joogo waa xaalku waa saas waaye xaalka marka waqtigiisu waa iska kooban yahay soo ma ogidin xaalka waqtigiisu waa waqtiga ugu yar maadigu wuxuu iska noqon karaa boqolaal sano malaayiin sano iska noqon karaa mustaqbalkana sidoo kale malaayiin boqolaal kun oo sano iska noqon karaa laakiin xaalku waa ilbiriqsiga markaas aad taagan tahay ilbiriqsigaas kii ka horreeyey muxuu noqonaa maadi ilbiriqsiga ka dambeeyana mustaqbaluu noqonaa marka xaalka waqti ka yar ma jiro lakiin markaas waxaa ula jeedaa saacaddaas daqiiqadaas la taagan ilbiriqsigaas runaa sheege athaalidu kan saddexaad anlaa yufsala bayna baynahumaa idanta iyo ficilkii bifaasilin faasil waa inaan lagu kala faslin faasilkaasoo kayri lqasami qasam aan ahayn naxw idan ukrimaka waa in la dhaho waidan wallaahi ukrimaka waa in la dhaho qaala shaacir wuxuu yidhi waxsaane wuxuu yidhi idan wallaahi narmiyahum idan wallaahi narmiyahum saasaa la rabaa tarmiyahum idin qorayaa tarmiya wax la yidhaha ma jirto idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushiibu طifla min qabli اlmashiibi buu yidhi idan wallaahi ilaah baan ku dhaartee markaas narmiyahum waxaan ku geni doonaa buu yidhi bixarbin dagaal xarbadaasoo ama dagaalkaasoo tushiibu tifla cunuga yar ciro ka soo bixida min qabli اlmashiibi cirana waxay ka soo bixinee min qabli اlmashiibi ay min qabli zamaanihi cirada intaan la gaarin ka hor bay cunuga yarka ciro ka soo saareen isagoo ciro aan gaarin xarbaddaa sida ay u kulushahay cunug yaroo ciro aan gaarin bay ciro ka soo saareen uu leeyahay min qabli اlmashiibi hadda mashiib marku wuxuu ka wadaa waqtigii cirada saasuu ka wadaa tushiibu ifla waxay nacti u tahay xarbi bay nacti u tahay xarbiguna waa muanaf ee mudaker ma aha annaga agteenna laakiin mudaker buu ka yahay soo ma aha oo waxaan leenahay kani waa dagaal maa leeda mase tani waa dagaal baa lahaa kani waa dagaal soo lama dhaho ayaga agtooda marka lama dhaho haadaa xarbun lama dhaho haadihi xarbun baa leedahay alxarbu alcaalami la dhihi maayo alxarbu alcaalamiyatu saasaa leeyahy waa dagaal caalamiya oo dunyado dhan ka wada dhexeeya qur-aanka waxaa ku jirtaa xataa tadaca alxarbu awsaaraha inay muanaf tahay labadaba marka way tadacana way muujine oo mudakar adduunya xataa yadaca baa lihi lahay xataa tadaca alxarbu awsaaraha hadduu mudakar yahay awsaarahu baa lihi lahay waxaa laga rabaa marka idan wallaahi narmiyahum baa laga rabaa idanti iyo ficilkii narmiya ahaa wallaahi baa udhaxayda wamaca dalika haddana ficilkii mudaaric idantii ee way ku camal fashay idan wallaahi markaas narmiyahum wallaahidan oo qasamka ah jawaab qasam mu baahanta mise mu baahna mu baahno aw jawaab qasamteedii xaggee aade jumladan narmiyahum bixarbin oo ficilka iyo faacilka ka kooban jumladaas baa waxay noqonaya jawaab qasam sosaas ma aha jawaab qasam bay noqonaya ficilkan hadduu doono mansuub ha ahaado oo idintaan ha nasbido laakiin isaga iyo ficilkaas iyo faacilkaas waljumlatu min alficli walfaacili laa maxala laha min rab liannaha jawaabu qasam bay noqonaya mafhuumaho walow qulta haddaad tidhaahda idan yaa zaydu qulta waxaa leedahay ukrimuka birafci oo yaa kala fasliyey markaas xarfu nidaa wuxuu leeyahay ma canfalayso wakadaa waxaa la mid idaa qulta haddaad tidhaahdo idan fi daari ukrimuka yaa kala fasliyey jaaru majruur wa idan yowma aljumucati ukrimuka yaa kala fasliyey markaas daraf daraf baa kala fasliyey ayadana wuxuu leeyahay ma camal falayso kullu daalika kaas oo dhan birafci rafca ayuu ahaaday uu leeyahay dhammaantood waa looda rafcina uu leeyahay wallahu aclam halkaas ka joogo